رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxay noo soo socotay kelmaddeennii nayd ee ciwaankeedu ahaa tadhiira alquluub min adraani dunuub qalbiyada in laga saafi yeelo laga hagaajiyo laga nadiifiyo wasaqday dunuubtu kaga tagto waxaa casharkeenni inoogu dembeeyey tilmaamayey calaamadaha lagu garto qalbiga bukaa ee aan caafimaad qabin calaamadihii baynu soo aragnay iyo qayb ka mid ah dawada lagu daweeyo waxaa inta badan dhacda qofku markuu caafimaad raadinayo ee la yidhaha waad bugtaa oo dhakhtarku tilmaamuu yidhaha saganaad u xanuunsanaysaa wuxuu jecel yahay inuu ogaado sababta dhalisay cudurkan maxaa keenay ma bacteriya dhalisay ma jaraasiim kalaa dhalisay ma kanaa keenay si uu mustaqbalan mustaqbalka isaga ilaaliyo bal sababtii keentay inaanay soo noqnoqonin ilaahay subxaana wa tacalana ula kaashado in qalbiga ibni aadamku xanuunsado oo sidii laga rabeeye noloshiiyo wanaaggii uu ka tagaa waxa keena shan sababood sababahaasaynu maanta biidni illahi tacaala qayb ka mid ah mid ka midaynu qaadanayna culimmada atibaa'u alquluub ee cilmigan aadka uga hadla imaam ibnuqayim caleyh raxmatullah ibnu rajab alxambali alghasaali ibnu taymiya iyo keyrkood waxay ku soo ururiyaan qalbiga waxa khariba shan arrimood fuduula alkalaam wa fuduula alطacaam wa fuduula alnadar wa fuduula alnawm iyo fuduula almukhaalada shantaasaa qalbiga xumeeya oo kharibo xanuun ku rida waa hadal aan loo baahnayn wuu keenaa cuntada inta aan loo baahnayna way keentaa eegmada iyo aragtida inaan loo baahnayna waxay keentaa xanuunka hurdada inta aan loo baahnayna way keentaa mukhaaladada iyo isdhexgalka iyo dadkoo wada fadhiistoo wada sheekaysto wada hadla inta aan loo baahnayna way keentaa markaa shan arrimood oo siyaada oo aan loo baahnayn oo uu qofku galay ayaa qalbigiisa khariba maanta insha allahu tacaala waxaynu soo qaadanaynaa ka ugu daran waa fuduula alkalaam hadalka fuduulka ahee aan loo baahnaynee qofku aan meel laba ugu qormayn amaba xagga sharka ugu qormaya ayaa keena qalbiga khariba waana ka inoogu aafada badan innagu haddaynu nahay mujtamaca soomaaliyeed waa ka inoogu daran weeye waxaynu arki doonnaa adilada kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulku sala allahu caleyh wasalam bal halkay ka taagan yihiin aaladeena carabka la yidhaah aaladan ilaahayna siiyey ee carabka la yidhaahdo halkay ka taagan yihin ugu horreyn walaalayaal carabkani waa nicma waana niqma waa nicmo ilaahay haddii xagga wanaagsan looga faa'iidaysto waana balaayo iyo dhibaato culus haddii xaggii wanaagsanayd looga faa'iidaysan waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa marka horeba in ibni aadamku carab yeesho oo loo sameeyo allaa u sameeyey waxaanu u qoondeeyey inuu ka faa'iideeyo alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najidayn ila wuxu ley miyaanaan qofka laba indhoo siinna wax ku arkaayo carab iyo laba dibnood oo hadalka u hagaajiyo o kala kaantaroolaa miyaanaan u samaynin in carab laguu sameeyaa waa nimco ilaahay waxaanaad garanaysaa nimcada markaad aragto qof aan hadliba karayn oo wuxuu doonayo iyo wuxuu diidayo aan la kala garanayn wuxuu jecel yahay aan u yeedhan karayn wuxuu necabiyeyna aan iska fogan karayn markaad ka aragto nimcada ilahay waad ogaanaysa iyo carabkaa daldalmaya iyo hadalka aad leedahay ayaad ka mahadnaqaysa waayo rasuulkeennu sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu inoo tilmaamay kalimataani khafiifataani cala allisaan haqiilataani fi lmiisaan xabiibalataani ila araxmaan subxaana allahi wa bixamdih subxaana allahi alcadiim markuu carabku shaqaynayo ee xagga wanaagsan loo adeegsado ila waa hub laba af lehe waxaasuu qabtaa waa laba kelmadood oo carabka ku fudud miisaanka ku culus alla jecel yahay subxaana allahi wa bixamdi iyo subxaana allahi alcadiim digriga kalena waa la mid qur-aankoo la akhriyaa waa la mid qofku hadduu carabka ka faa'iideeyo wuxuu ku goosanayaa xasanaadaan xaddi lahayn ajar wuxuu ku gaadhayaa aan lagu soo gaadhi karin wuxuu samaynayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala carabkiisa ku raaligeliyo ayaa u suurtogelaysa haddii uu sidaa yeeli waayo carabkiina uu kaantarooli waayo wuxuu u soo hoynayaa inkaarta inkaar ugu culus wuxuu keenaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka fogeeyo inuu ilaahay nacsiiyo in maxaanku dhahdaa uu cadaab u horseedo ayuu carabkaasi keenaya arrin saalan maaha rasuulku sala allahu alayh waaalihi wasalam wuxuu inoo tilmaamayaa dadka maxaa ku tuura dadka naar maxaa ku tuura oo madax madax ugu tuura maxaa ugu tuuraya waa carabka xadiiskii mucaad ee dheeraa markuu rasuulku sala allahu alayh wasalam abwaab alkhayr khayrka albaabadiisa markuu u sheegay ayaa wuxuu ku yidhi afalaa adulluka calaa milaaki dalika kulli waxaasoo khayran kuu sheegay waxa isku soo xoorinaya ma kuu sheegaa ee koobsanaya wuxuu yidhi haa yaa rasuul allah bala wuxuu yidhi kufa calayka haada kaasunka adkow kaa ma kaantarooli kartaa intaad nin noqoto kaa xadhig ma u xidhi kartaayo ma amri kartaayo ma u talin kartaayo aduma maamuli karta mise isagaa ku wato ku maamusha isaga ayaa ku maamulinaya mise waad maamuli kartaa mucaad radi allahu canhu yaa wuxu uhi ya rasuul allah wanaxnu muaakhaduuna bima natakalam ya rasuula allah miyaana loo qabanayaa waxaanu ku hadlayno wuxuu rasuulku sakiladka u mukaya mucaad mucaadow hooyadaa ha ku weydeeye waa hadal gacal cuna oo anugu dhibaato uga jeedin rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay war hohe maxaa ku helay dadka maxaa ugu tuura wahal yakuba annaasa fi nnaari calaa wujuuhihim aw calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim dadka carabku waxaa carabkoodu goostay ayuunbaa madax ama sanqaroorka ugu tuuree ma wax kalaaba naaru geyeysiiya marka carabkaa yaru haynaa waa khatar weeye ilaahayna siiyey haddaynaan ilaalinin oo aynaan kaantaroolin oynu iska duryanno uun oynu daldalanno oo wax alla wixii ku soo dhaca baynu idhaahno waxa weeyaan wuxuu inoo geeyeysiinayaa inaynu naar walciyaadu billaah naar ku dhacno ilaahay subxaana wa tacaala naar haynaga ilaaliye sufyaan ibni cabdillahi saqafi saxaabiga la yidhaha wuxuu ku hi ya rasuula allah maa akhwafu maa takhaafu calaya waxyaalahaad iiga baqanayso maxaad ugu baqa badan tahay wuxuu hi haada carabka ayuu ishaaray wuxuu ku yidhi kaasaan kaaga baqanaya wa ashaara ilaa lisaani carabkaasu iska ilaali dhinac kale marka laga eego carabka ilaahay gaadh buu u dirtay gaadh baa u waardiyeeya malaa'ig baaba u khaas ah maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid malaa'ig baa halkaa ka gaadho oo malaa'igtaas waana xaadir waana raqiib oo way ilaalinayaan marna kaa faaruqi maayaan wax walba way qorayaan wax walba way qorayaan xataa ay culimmadu yidhaahdaan wixii khayra iyo wixii shalay xadiistaaba sheegtaye xataa hadalka iska caadiga ah een dhannaba raacsanayn way qorayaan ataytu wa katabtu wa akaltu wa sharibtu halkanaan maray waxaanaan cunay waxaanaan cabbay hadalkaa iska caadigaa waa la qoraya markay weyga gaadho ayaa ilaahay wixii noocaasa baabiinaya yamxu allahu maa yashaau wa yuhbit khayr iyo sharkina waa la sugaya wixii iska caadigaa sheekada caadigaana waa la masaxaya markaa eeg ibni aadamku qaabku ilaahay ula dhaqmayo iyo qaabku ilaahay dadka ula dhaqmayo ayaa kala duwan maanta o dhan buu sheekaynaya o daldalmaya haddii lagu yidhaahdo miyaad ogeyd record baa lagaaga duubayey ama mobil baa lagu hoos dhigay ama wax yar baa kaa duubayayoo dadkii kugu xil lahaa iyo ehelkaagii iyo waalidkaagii iyo xididkaagii iyo kuwii caynka ahaa waxaad maantao dhan iska shubaysay waa la horgeynaya waa loo daaraya baligeysa ninkii isbedelaya ya bal ha laga daba tago cajaladii hala raadiyo wax walba waan bixinaya meesha hayna fadaxadaynina waa ibni aadam waxaa laga yaabaa in wax walba u ogolaado si cajaladdaa loo keeno oon ibni aadam la horgeyn bal waa loo sii sheegay oo waxaa idhi allah la horgeynayaa yoom walba ilaahay baa la horgeynayaa waxaad ku hadlaysay iyo waxaad ka dhex tuuraysay ee lahay waan xaraamaysanaya ama waan maadeynaya ama waxaad baan la maaweelanaya ilahay baa la horgeynaya ma ilaahay baa subxaana wa tacaala ka qiimo hooseeya oo agtaada kaga hooseeya dadkaad ka boodsanayn ilaahay yaa la gaadhsiini walciyaadu billah qofkiina carabkan ilaaliyaa ilaahay baa ina faraya subxaana wa tacaala mar kale walaalayaal iimaankeennaba waxa lagu xidhay qofku inuu muumin yahay iyo inaanu muumin ahayn muuminnimo dhab ah carabkiisaas baa laga eegaya wuxuu rasuulku leehi sala allahu aleyh wasalam man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka ilaahay aakhiro rumaysan ee og in ilaahay la hor keenayo khayr ku hadal haddaad khayr ku hadli weydana ta kale ee ku xigtaa waxa weeye inaad iska aamusto afkaaga hayso haddaad afka haysan weydana khayr iyo wanaag sheeg labada xaalun baa lagu ogol yahay oo kala wanaagsan khayrka inaad sheegtaa fiican inaad aamustaana waa salaama waxaa midna waa macaash midna waa badbaadowun mid waad macaashta markaad khayrka sheegto waxbaad faa'iiday midna waad badbaadayun manaad khasaarin manaad faa'iidine waad badbaado marka iimaankeenna ayna faraya inaynu isdhowrno oynu isilaalinno dhinac kale walaalayaal waaba damaanad laynoo damaano qaaday oo rasuulkeenna sala allahu alayh waaalih wasalam oo aan marnaba ballanta ka bixini janno ayuu inooba damaano qaaday jannadana wuxuu ku xidhay laba shay oo keliya qof kastoo muslim ha isku laabto labadaa ma ilaaliyey mise muu ilaalin xadiidka imaam albukhaari iyo tirmadii soo saarayaan ee abu hureyre warinaya wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam man yadmanu lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna anna damaanad baan qaadayaa war yaa isna labay damaano qaadaya aan janna u damaano qaadin labadiisaa lafgadheed oo afkiya ama shaarubaha iyo garhka intaa udhexeeya laxyayn iyo lixyayn haddii la fadxeeyo waa labada laf haddii la kisreeyo waa shaarubaha iyo garhka oo dee waxa udhexeeyana waa afkii yaa afka ii damaano qaadaya inuu silaalinayo oo khayrun odhanayo sharkana ka aamusayo labadiisa lugood waa cawradiiye yaa xuma ka ilaalinaya labadaa cidda ilaalisaa anna jannaanu damaano qaadaya arrin sahlan maaha arrin sahlan maaha bal culimmadu waxay sheegaan dadka waxa badan oo badan oo badan inta cawradooda ilaalisa ee xumaha ka ilaalisa laakiin afkii u taag weyday wuxuu laha ibnu qayim caleyh raxmatullah kasiira ma tara arajula yaxtarisu min azina waalriba wa shurbi alkhamri waasariqa waxaad arkaysaa nin sinadii iyo beentii iyo xaaraantii beentii aan odhan cafwan iyo sinadii iyo tuugadii iyo ribadii iska ilaaliyey laakiin carabkii inuu taag waayeeyo fayafri lisaanahu fii acraadi lmuslimiina farya muslimiinta cirdigoodu googoynaya carabkii buu xalaashaday mar hadduu maanto dhan hadal haynaya hadduu masaajid ku jiro hadduu makhaayad joogo hadduu gurigiisa joogo muslimiintaa looga taag laayahay amaba afkiisii buu kaantarooli laayay marka labadii waa sii kala daran ka sii daran waa kee waxa weeyaan waa carabka rasuulku sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu inoo sheegay kelmad yarood iska tidhi oo adigu aana daadinba dhayal baabad u lahayd waad iska dheeldheelaysay dembe kamaad gelayn ayaa ilaahay naarta kuugu fogeyn karaa walciyaadu billaah ilaahay naar haynaga ilaaliye waxaa lagu fogeyn karaa meel ka fog bari ilaa galbeed wuxuu rasuulku yihi sala allahu aleyh wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim boo soo saaraya ina alcabda layatakallamu bilkalima maa yatabayanu fiiha yazillu biha fi nnaari abcada maa bayna almashriq walmaqrib qofku wuxuu iskaga hadlayaa kelmad aanuu u meeldayinba kelmadda muu eegin muu miisaamin maxay soo hoynaysaa maxay kugu keenaysaa dhibaato ah maxaad ka faa'iidaysaa wuu iska yidhiyuun markaasuu yazillu fiiha wuxuu ku simbirarxanaya fi nnaari abcada maa bayna almashriq walmaqrib galbeed iyo bari inta u dhexleh ayuu ku simbirarxanayaayo naar buu ku fogaanaya kelmad yar oo isagu aanu dhaadinba laga inuu isagu laga yaabo islaha cid ugu maadee marka arrimuhu sahal maaha arrimuhu dhayal maaha carabkani inkaar badan buu soo wataa haddaan la ilaalinin arrimaha noocaas ee aayaadka iyo axaadiistu tilmaamayaan saxaabadu markay fahmeen ridwaanullaahi calayhim maxay ka yidhaahdeen carabka wuxuu leeyahy cabdillaahi ibnu mascuud wallahi aladii laa ilaaha ilaa huwa laysa shayun axwaja min tuuli sijnin min lisaani wallaahi ilaahaan ilaah kale ku jirin baan ku dhaartaye ilaah kale aanu jirin baan ku dhaartaye ma jiro shay uga baahi badan jeel in jeel la geliyo la xidho carabka ama carabkayga buu yidhi culimo kalena waxbay idhaahdaan jeel waabuu iskaga jiraa khatartiisa waxaa kutusaysaa waa xubinta keliya ee halkaa lagu xareeyey halkaa kugu jiro waad arkaysaa meeshuu ku jiro ilkii baa dhan walba ka xiga dibni baa ka soo horeeya xagga waa looga dambeeya xagga waa looga soo horeeya halkaasaa lagu aburay waa lagaa qariyey deet waxaa lagu leeyahay halkaa aanu gelinay jeelkaa aanu ku xukunnay iyo xukunkaa iyo xabsigaa khayrka un uga soo saar haddaad khayrka uga soo saari weydana halkiisa u daa xubinta halkaa ku jirto oad arkaysa inay ku jirto mar kale cabdillaahi ibni mascuud radi allahu canhu intuu carabka qabtaa buu odhan jiray yaa lisaan carabkiisuu la hadlaya war yaa carabow qul khayran tagnam aw uskut can sharin taslam qabla an tamdam buu odhan jiray carabow khayr ku hadal aad faa'iididood macaashtide ama sharka ka aamu aad badbaadide inta aanad murugoonin oo aanad qoomamoonin oo aanad tiiraayoonin oo maalinta farta dhexe laga qanina aanad gaadhin sidaa yeel khayr ku hadal ama sharka ka aamu haddaan carabka lala khidaabin oon lala tashanin oon isaga amar lagu ridin waayo waxa weeyaan isagaa kuu horseedaya mashaakil oo dhan abi darda radia allahu tacaala canhu saxaabigaasina wuxuu odhan jiray ya bna aadam insif udunayka min famik fainamaa jucila laka udunaan wa famun waaxid litasmaca akara mima tatakalam wuxuu leeya ibni aadamow arrimaha u cadaalad sooroo ilaahay laba dhagoodna wuu ku siiyey af keliyana wuu ku siiyey muxuu ilaahay laba dhagood kuu siiyey inaad maqashid in badan in yarna aad hadashid maanta maxaa la samaynayaa intuu maqlayaaba way yar tahay intuu hadlayaa badan wuxuu doonaya isaga mooyaane inaana cid kala sheekaynin halay dhegaysta un aniga waa aafo culus weeyaan waa aafo lagu ibtilaysan yahay oo maanta dadka keentay khayr iyo sharba inuu ku sheekeeyo marka meelaha marfiyada la isugu yimaado inuu sheekeeyaa buu rabaa wax walba uu ka sheekaynaya wuxuu yaqaan iyo waxaan u aqoon meeluu arkay iyo meel aan u arag mala awaal ilahayna uu ku weydiinaya maalinta qiyaame almuhim waxa weeya in la yidhahdo hebel baa noo hebel baa noo sheekeynayey marfishkaa hebel baa haysta isaga lagama daba dhufto isagaa la dhegaystaaba hadduu hebel yimaado cid kale ma hadasho intaasoo ku dhantay isaga laakiin inta ka dambaysa eeshay reebayso iyo dhibaataday ka tegayso iyo aafaadkay soo jiidayso marna muu eegin wuu mogan yahay imaam xasan albasrina wuxuu inoo tilmaamayaa muuminka iyo munaafiqa maxaa lagu kala yaqaana wuxuu leeyahay imaam xasan albasri lisaanu lmu'mini waraa'a qalbi muuminka carabkiisu qalbiguu ka dambeeya faidaa araada an yatakalama bishayin tadabbarahu qalbuh carabkaaba ka dambeeya qalbigoo markuu carabku isilaa hadal qalbiguu soo marinaya hadalkii markaasuu qalbigii miitaamaya qalbigaa qiyaasaya soo dhawr wax naga celi wixii xum uu celinaya wixii wanaagsan wuu soo daynaya wixii kale wuu ka aamusaya marka kantaroolkiibaa waxaa ka soo horraysaa meeshii miisaamaysay ayaa ka soo horraysa wa ina almunaafiqa lisaanuhu amaama qalbihi munaafiqana carabkaa intaa ka soo horreeya qalbigii qalbiguu iska daba socdaa markaasuu isagoo dhurmay oo hadlay oo wax kharibay oo meel walba baabi'iyey ayuu qalbigu ogaanaya qalbiguu ogaanayaayo qalbigu qiimaynba kuma lahaba miyaynaan qaabkaynu u nool lahay ee dad badaynu nool yihiin miyaanay qaab ka ahay miyaanay yaraanin iskantaroolkii miyaanay yaraanin miisaamiddii kelmadda la miisaamayay soomaali waxay tidhaahdaa erey intuu uurkaaga ku jiro ayuu ammaanadaadayy intaanu qalbiga soo dhaafinin ayuu ammaanadaada yahayoo aad kantarooli kartaa hadduu soo dhaafo xaal qaata meel baan ka dhacay ha layga raalli ahaado hadhow tawaawucun baa ku xigay oo haddii ibni aadam ay khusayso hadday alla khusaysana subxaana allahi alcadiim towbad baa laga yaabaa iyo istikfaar iyo war dambe laakiin maxaa intaba ka muhiimsan inuu marka hore qofka iskantaroolo waxaa walaalayaa la isweydiin karaa oo qof kastoo muslim isweydiinaya waxaasoo fadiilo ah iyo waxaasoo wanaaga maxaa aamuska loogu sheegay aamuska waxaa fadiilada loogu sheegay aafaadka carabku leeyahay iyo dhibaatooyinka uu leeyahay ayaa badan waxaa carabkaa ka yimaada gaalnimo marar buu iska hadlaya diintu ku dheeldheelaya wuxuu ku jeeseesaya maxaan ku dhaha aayaadka ilaahay buu aflagaadaynaya subxaana allah rasuulku wax ka sheegaya gaalnimo carabkaa way soo martaa been baa soo marta oo ilaahay lagaga fogaado xam baa soo maraysa isku dir baa soo maraya istusnimo nifaaq fuxshi afxumo waxyaalo badan ee been abuurad is-ammaan waxyaalo badan oo xaddi lahayn ayuu carabku leeyihi marka waxaa loo ammaanaya aamusku waxaasaad ka badbaadaysaa gebigoodaba haddaad aamusto culimmaduna islaamkuna waxay odhan jireen idaa kaana alkalaamu min fida fasukuutu min dahab haddii aamusku uu yahay haddii hadalku yahay fido iyo silfar iyo macdantaa aamuskuna waaba dahabba wuu ka qaalisan yihi marka walaalayaal waxaanu in yar ka tilmaamaynaa inagoo waxa kaloo dhan ka hadlayn laba aafo oo aad iyo aad inugu ibtilaysannahay oo rag iyo dumarba lagu ibtilaysan yahay magaalo iyo miyi guriga iyo bannaanka meel kastoo la joogo aafada koowaad waxa weeye alghiiba alghiiba waa xanta waa aafada koobaad aafada labaad ee aadayn ugu ibtilaysannahay ee la doonayo qofku inuu iska ilaaliyo oo mararka caadigaa uu iska ilaaliyo xilliga uu sooman yahayna uu aad isaga sii ilaaliyo ilaa suurtagal ma aha inuu mubaaxii ka soomo shaygii mubaaxa ahaa cuntadii iyo cabbitaankii buu ka soomaya macaasi iyo xaaraanna wuu walaaqanayaa wax suurtogelaya maaha ta labaadna waa namaamadiiyo iskudirka iskudirka iyo dadkao warka loo kala qaado haddaynu ka horayno kiibada iyo xanta ilaahay subxaana wa tacaala waa inooga digay wuxuuhi walaa yaktab bacdukum bacda muslimiinay barhkiin barhka kale yuu xamanin markii laynugu riday amarkaa ee laynoo diiday inaynu xamanno ayaa layna tusaalaynaya wax la leeyahay bal xumaanteeda u fiirso welibana caqligaaga soo jeedi bal tusaalaha ilaahay bixinaayo ayuxibu axadukum miyuu midkiin jecel yahay an ya'kula inuu cuno oo raqo oo ka dhergo laxma akhiihi hilibka walaalkii walaalkii oo la dhashay hilibkiisuu cunaya u raqaya waliba walaalkiioo maytan bakhtiya fakarihtumuu culimmadu waxay leeyihiin qofka tadabbura ee u fiirsadaa walle wuu ka fogaanayaa xanta waayo ilaah wuxuu isku daray saddex arrimood horta waa hilib ibni aadam waa waxa loogu necab yahay hadduu hilib adhi iyo mid geel iyo kan hadduu yahay in loo soo hamuumaaba laga yaaba war waa hilib ibni aadam dad qal ha noqonin kow waa ta koobaad hilibkii ibni aadamka marmar baa laga yaabaa inuu dha waa cadaawahaygii waan cunayaaba wax kaleba ku bogsan maayo aanoo cuno mooyaane cadaawihii maahee laxma akhiika waa walaalkaa uur hooyadoo jibsateen ama walaalkaagii islaamkaha weeye bal walaalkaa weeye meel fogba kaama jiro weliba walaalkaayo haddana bakti wey oo dhintay baktiga adhig aan la cunin baktiga geel aan la cunin haddii si kasta loo kariyo waa bakti waa xaaraan bakti ibni aadam oo haddana walaalkaaya ayaa la hiigaya markaasaa la leeyahay aynu hebel baynu yardee suqaaraynaye inoo soo dhiga mee hebel ha ilaa la sheegay qaar la yidhi inaga soo eega marka ninka caraababa waxaa la inaga soo eega hebel ma inaga libdhe ha waxay sheegaan run iyo been waxay tahay mooyaane mid baa ka baxay markaasay bilaabeen kan maarkiis suu yidhi hebelow dee weli kabii baan xidhanaya hebelow weli kabihii hee ayaan xidhanaya waa caado la caadaystayba mid kasta oo ka kaca markaasaa lagu bilaabaya markaasaa la isoo hordhigaya rag iyo dumar ma kala laha sidaa ogeed walaalayaal ikhtiyaabka iyo xantu waa arrin aad iyo aad u culus qofkuna hadduu qaayibo oo uu la qabsado khatar badan bay keenta rasuulkeenuna sala allahu alayh waaalih wasalam su-aal culus ayuu weydiinayaa saxaabada abi hurayra warinaya imaam muslimna oo soo saaraya atadruuna ma alghiiba waragow kiibada ma taqaanaan mise waa iska wadaanuun wax kiibada ma idiin qeexan tahay oo ma fahansan tihiin markaasaa saxaabadu ilaahay dad u edbiyey bay ahaayeene allahu warasuuluhu aclam ilahay rasuulkiisa yaqaanoonu daba fadhinaa iyagaanu ka baranaynaa ilaahay owna bar rasuulka owna bar sala allahu alayh waaalih wasalam suu yihi dikruka akhaaka bima yakrah walaalkaa ood ku sheegto waxaanu jeclaysanayn wuxuu necab yahay hibadu markuu walaalkaa maqanyay waa markay ugu daran tahaye keligeed maaha markay ugu daran tahay weeye markuu maqanyay eanu istifaaci karayn ee aanu joogin ee aanu intaa tidhi inle ku odhanayn laisbaaf baa ku yaalle waa markay ugu daran tahay laakiin xataa hadduu joogo wuxuu ku leeyahy maan xamana soo ka fadhiya waa xan kol hadduu necab yahay xan weeye rasuulka yidhi sala allahu aleyh wasalam markaasaa marmar waxa lagu cudur daartaa dee anuu maan xamanine wax jiraan sheegay waar waxa jiraaba xana rasuulkaa la yidhi ya rasuul allah afara'ayta in kaana fiihi maa aquul oo waxaanaan sheegayaa hadduu xaqiiqeya ka warran anuu hebel waa bakayl baan odhan waa bakayl hebel waa kan aan idho waa kan wa sidanuu yaho waan idhi ree hebel saasaan ku sheego de saa weyiin miyaa laga murmaya taarikh baa u baxday taariikh ayaa u baxdaye maanaa taarikhda bixiyey ayuu odhanaya rasuulku wuxu lay sal l slam in kaana fiihi ma taquul waxaanaad leedahay hadday jirto faqad ikhtabta waa xan hadday jirto waa xan wain lam takun fiihi faqad bahadtahu haddaanay jirinna labaad isku dartay been abuurad iyo xan waanad ku been abuuratay waanad xamatin laba dembiba weeye markaa walaalayaal xantu waa taa ha joogo ha maqnaado ha dhowaado ha dheeraado kol hadduu necab yahay magac baad ku sheegaysa sifaad u sheegaysa isagaad soo qaadaysa dadkiisaad soo qaadaysa wixii uu necab yahay waa xan welibana rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu ammaanay ninka marka yidhaha buus yidhaha buus aamus waar ha lagaa nabadgalo dadka muslimiinta ammaan geli rasuulku wuu ammaanay sala allahu aleyh wasalam man dafaca can cirdi akhiihi dafaca allahu can wajhi nnaara yowma alqiyaama markaaga waxaa lagaa rabaa tallaabo geesinimo inaad u qosasho iyo inaad tidhaahdo waa hebel iyo inaad la sii wada iyo annaga aan kuugu daree weliba ma ogtahay waxaan ka hayo oo la gacantogaaleeyo nimba midh la ysku soo daro arrintaa looma baahnaa waxaa loo baahay inta ragnimo uu sameeyo idhaahdo u kaadi yaa kuu fasaxay cirdiga walaalkay yaa kuu fasaxay qofka musligaa maxaad ka faa'iidaysaa maalinta qiyaame ilahay wejigaagu naar ka celinaya adigan saad walaalkaa u difaacday ayuu ilaahay ku difaacaya adugu gama baahnidba isaga abaal ilaahay baad abaalka ka sugaysaa iyo in wejigaaga naar laga soo celiyo miyaynaan doona wejigeena naar laga soo celiyo hebel bu nin weyn buu ahaayo mabaan mabaan ku dhiiran kelayn ma soconayso hadduu nin weyn yaa yidhi xamo wax hadduu nin weyn yahay yaa isaga yidhi muslimiinta xamo walaalayaal kiibada waxaa ugu sahlan kelmad yaroo kooban caaisha waxay tidhi xasbuka min safiya kada wa kada rasuul allow safiya waxaba kaaga filan dee waa gabadh noocaya noocaasa safiya waa gabadhii lala qabay waa safiya bintu xuyay ayay damacdayna wax yar ka sheegtay axaadiista qaarna waxayba tilmaamaysaa wax weynba kamay sheegin inagu saynu naqaano inagu saynu naqaano waa iska caadi ina waynu la qabsannay waynu sahashanay waxay tihi safiya dee waabay gaaban tahaye waa gabadh gaaban rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi laqad qulti kalimatan low musijat bimaai lbaxri lamasajatha wallahi waxaad tihi kelmad caaishaay haddii badda lagu daro qaribi lahayd gebigeedaba hiblaayo way gaabantay iyo anugu hebel saasaan ku tilmaamo dee waa midabkiisi dee ma waa dherarkiisi dee ma waa gaabnidiisii miyaan anugu miyaan ribaynaya waaba waa kelmad baabi'inaysa oo doorinaysa oo badaha ilaahaye alla badiyey marka in carabka la ilaaliyo oo xanta laga ilaaliyo waa khatar maxaa keena xanta si yar waxaynu u dul maraynaa afar arrimood baa u badan ta ugu badan aynu ugu soo horraysiine mujaamalata alaqraam dadka isu-asaagga ah ee isleeg ayaa isu mujaamaleeya oo waa isu raxinaya isu marxabaynaya hebel baa soo qaaday wuxuu ka baqanayaa amaba uu la wax qadarinaya u leeyahay hebel waa saaxiibkaaye ha ka horboodin iska daa u daa markaasuu mujaamalu samaynayaayoo dabeetana wuxuu rabaa inaanu afka kaga boodin wuxuu leey haddaan mar walba afka kaga boodo de warkayga waa la nacaya meeshaan fadhiistaba sheekada waa la joojina waa kan kii dadka qabsan jireen odhan jireen dadkaa xamataan anama malag baate ma malaigtina loo diraate taasuu ka baqanaya wuxuu isleeyahay yaan lagaa boodine iska daa laakiin waa inuu ilahay qadariya inu ibni aadam qadarin ta labaad iraadatu madxi nafsihi waxa keentaa is-ammaanid wuxuu rabaa inuu dadka kalena yeso isaguna markaa uu ka murbaxo bini aadamku markuu jeclay inuu soo baxo muuqdo oo la ammaano maxaa uu ku khasban yahay inuu dadka kalena liido ilaa haddii dadka kalena la ammaano kor u baxaan isna uu kor u baxo weligooda isbarbar soconaya wuxuu u bahan in dad kale iska reebo kii la soo qaada buu yidhahdo makaa anaa ka aqaan ka cilmi lagu sheego baysteen qaaluu balaa ma yaqaan ka lagu sheego xilmi iyo dulqaad makaa maba taqaaniin kaa miyaa karam iyo deeqsin buu leeyahy waataan soo ogaaday kaa kale mi mid kastoo la sheego ibni aadam ka nabadgeli maayo mid kasta dhulku la dhacaya isagaa isa soo reebaya waa qayb ka mid a xanta weeyi ta saddexaad mal alfiraaq faraaqada wakhtigoo lagu buuxiyo markay wax kale ka soo dhammaadaan ee sheeko kasta ay dhammeeyaan ayuun bay soo qaadeen dadkii midhmidh halkaasay kaga soo qabanaya hebella hebelle hebel buu dhiibaya amala firaaq waa asbaabaha khatarta ah ee la doonayo in laga baaraandego laiska ilaaliyo ta afraadna tashafi lkayd qofaad waxy u yar haysay oo qalbiga wuxugu haysay ayuunbaa lagu soo hormarinaya ood necbayd dabeetana meel kale ka gaari mayside iminka waxoogay ka aargooso dabeetana ma taqaanaan buu odhanaya waxanaa jira oo kanaa jira oo kanaa jira wuxuu ka faa'idaysanayaa xaaladda asbaabaha keena way badan yihiin laakiin xaalad kastoo keenaysa waxaa la rabaa in la iska ilaaliyo si yaroo waxaanu maraynaa dusheeda deg degee maxaa cilaajinaya maxaa dawo u ah dawo waxa u ah oo ugu weyn aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo axaadiiska rasuulka sala allahu caley wasalam oo loo fiirsado sida ilaahay u caayay sidii ilaahay u caayayuu hilibka ibni aadamka ku sheegayey ee walaalka ee weli baktiga ah iyo axaadiista tilmaamaysa oo loo fiirfiirsado ta labaad inaad ogaato inay tahay cadhadii ilaahay ood u bambaxday cadhadii ilaahay ood cagahaaga ku doonanayso ood raadsanaysa weeye ta saddexaad oo iyana muhiima dac nafsaka makaana almukhtaab ka la xamanayo bal iska soo qaad adigu meeshii baad fadhidaa hebel baa la wadaayoo la xamanaya bal waxaad ka soo qaadaad fikirtaa ninkan la googoynaya inuu adigaba yahay oad maqantay sideed uga xanuunsan lahayd hadalladay ku leeyihiin ma u dulqaadan lahayd waa maya kol haddaan u dulqaadanayn adiguna iska ilaali adigu kol haddaana doonayn waxaanad jeclayn walaalada ha u quudhin ugu dambayn walaalayaal hadday dhacdo qaybtaa waxaynu kusoo gebagabaynaynaa haddayba dhacdo maxaa lagu daweeyaa laba xaq baa waajiba xaq waa ka ilaahay ilaahay wuxuu xarimay ayaad xalaashatay ood samaysay towba nasuuxa oon loo noqonayn oo laga tiraayaysan yahay oo go-aan laga gaadho oo gacmaha lagala baxay ayaa kugu waajiba ta labaadna waa jinaayadii iyo meelka dhaci walaalka iyadana waxaad eegaysaa warkii miyuu gaadhay mise muu gaadhin qowlka saxdina waa kaa haddii warkii gaadhay waad u tegaysaa waad ka xalaal dalbaysaa hallay cafiyaad leedahay qalad baan sameeyey meel baan ka dhacay shaydaan baa i qaaday i cafi walaal waa hadday gaadhay haddaanay gaadhin miyaa a'immada muxaqiqiintu waxay leeyihiin sabab aad u gaadhsiisaa meesha ma taalo waa mafsadatun baxta waa mafsado iyo xumaan keliya inaad gaadhsiiso qalbigiisaaad wax ku beeraysaa weligiiba inay dib ugama baxda lagama yaabo hebeloo waan ku xantay oo maxaad igu tidhi kan iyo kan iyo kanaan kugu idhi hadduu xataa ku cafiyo weligii way kusoo noqnoqonaysaa an muxuu hortaa ku lahaa marrana waxba dhici karta inu ku dhaha ilaa qiyaamaha kumaa saamixin saasaad igu tidhi oo heerkaasaabaad gaadhay waxa laga inay cadaawadda bilaabantaa aanay weligoo soo dhammaanin marka culimadu waxay leeyihin in la gaadhsiiye maaha haddaanu maqal haddaanu maqal maxaad bilaabaysaa ilaahay baad u dambi dhaaf weydiinaysaa mar walba waad u ducaynaysaa waad ammaanaysaa meelahaad wax ka sheegtay waad ka ammaanaysaa dembi dhaaf alle u weydii taasaa uga khayr badan inaad u sheegtood qalbigiisa wax ku beerto taasaana sax ah waxba qalbigiisa ha ku beerine gadaashii iyo meelaan u jooginuun ilahay dembi dhaaf uga weydii aafada labaad waa annamaama waa isku dirka waa aafo iyaduna aada u khatara waa waxa weeyaan waa balwad khatara oo aan laga bogsoon waayo qof dhan oo aan cidi daranin oo aan baska iyo noolka laga bixinin oo aan cidi farriin u dhibanin oo intuu isagoo isxilqaamo isxilqaan doqoniimo ah ayuu dhaqaaqaya yaa wada garan maysa wax wada yaa dirtay shaydaan baa dirtay suu ciddii kale u tegaya ma maqashay buu ku leeyahy ha ma maqashay rag iyo dumar war buu sidaa sidaa awgeed ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka waa ku caaye gaalada markuu caayay hamaasin mashaa'in binamiim mannaacin lilkhayri muctadin asiim cutullin bacda dalika zaniin gaaladii wixii lagu caayay ka mid tahay inuu hamaas yahay kuwa maxaan ku dhahdaa dadka caaye ee indhaha ku caaya iyo dhagaha iyo afka qalqaloociyo weeye mashaa'in binamiim wuxuu la socod badan yahay oonu la fadhiisanin oo cagaha loogu bururiyey namaama ayuu wadaa isku dir rasuulkuna sala allahu caleyh wasalam wuxuu tilmaamay inaanu jannaha weysanayn inaanu marnaba janno gelayn qofka namaamada lagu yaqaanaa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim warina wuxuu yihi laa yadkhulu ljannata qataat xadiis kale wuxuu laa yadkhulu ljannata namaam qataat iyo namaamna waa isku mid janno ma galo qofka namaamkii waayo wuxuu ilaahayna dadka waa hagaajiyaa dhexdooda isna wuu fasahaadinaya wixii alla wanaajiyey ayuu isna kharibaya walaalayaal qofka waxaa kaloo keenaa wuxuu keenaa oo qofka u geyaysiiyaa in godka lagu cadaabo qabriga in lagu cadaabana wuu keenaa wuxuu rasuulku lehi sala allahu aleyh wasalam xadiisa ibnu cabaas ee bukhaari iyo muslim soo warinaayo wuxuu rasuulku soo maray sala allahu alay slam laba qabri wuxuu uhi innahumaa la yucadabaan labadan waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fi kabiir laba arrimoodoo iska ilaalintooda ku weynay lagu cadaabi maayo amaba iyagu ay u haysteen wax weyn iyagu may haysanin wax weyn ama axaduhuma fakana laa yastansiu min albowl midi kaadida iskama dhowri jirine iska istaagi jir iska kaa jira meelaha isagu iska dhaqaaqi jira sida xoolaha kamuu duwanayn iska basrin iyo sagaasin iska nadiifin ayaa loogu taag lahaa ka kalena walaakharu kana yamshi binaasi binamiima dadka ayuu la dhex socon jira namiimo iyo isku dir dadku kale u kala qaadi jira warka calaa jihati alifsaad isagoo isku kharibaye mar kale wuxuu lahaa rasuulku sala allahu alay wasalam xadiida abi malik alashcari ee uu warinayo imaam muslim iyo termadi iyo khayrkii alaa ukhbirukum bishiraarikum waar ma idiin warramaa kuwa idinku sharka badan qaaluu bala haye bayna ya rasuulallah haa almashaa'uuna binnamiima kuwa dadka isku dira ee u socodka badan isku dirka almufariquuna bayna alaxiba dadka isjecel kuwa isku dira waa iyagiiun albaaquuna lilbura'aa'i alcanad dadka berida ah een waxba galabsanna culayska dhibaato usoo jiida cid buu usoo jiidayaayo nin iska khaaliyudihniya oon waxba maskaxda ku haynin ayuunbuu war u keenaya war diiran uu leeyahy imminkaan soo qaaday imminkuu ku lahaa way kan hebel wuxuu ku lahaa ma og tahay waxaana culimmadu yidhaahdaan ninkaana maamada keenaya ogow imaam xasan basri wuxuu leeyahay man nama ilayka nama calayk waa ninka war kuu keenaa warna wuu kaa qaadayo ogow soomaalidu way tidhaahdaa ninka war kuu keenaa warna waa kaa qaadaa inta uu kuu keenay in leeg buu kaasii qaadaya markuu soo socdona mid buu kuu siiya marka dambe kaasii sidaa marka hore iska ogow abuurkiisa waa caynkana ma adiguu kuu lisayaa maya marnaba adiga kuu lisi maayo dhay mar labaadka waxay yidhahdaan culimmadu kan kuu soo qaaday iyo wax ka wax kaa sheegay waxa labada kuu daranoo ku caayay kan kula hor yimi kaa kale wab iska kailah ku ixtiraamay dabadaadaaba wax ka lahaa calaalaqal dabadaada ayuu wax ka leey kugu soo dhiiran waayey kan kugu soo dhiiraye ku hor yimi ma maqashay ku yidhi ayaa labada ku ihaanaystay oo meel hoose ku geeyo ogow culimada islaamkuna waxay odhan jireen qofku markuu namaamo kuu keeno lix waajib baa kugu waajibay culusa lix waajib ayaa adiga kugu waajibaya marka lagu keeno lixdaasinu kusoo gebagabaynaa walaalayaal insha allah ta ugu horraysaa anlaa tusadiqahu fa innahu faasiq ugu horrayn kani waa faasiq alla ka go'aye ha rumaysanin ilahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu iska qaata maaha ha rumaysan waa faasiq ilahay ka go'aye ta koobaad ta labaad tanhaahu can dalika wa tansaxuhu qofkan waa qof muslina xumaan iyo munkar buu ku jiraa ka nahyo u diid oo u nasteexee oo waxaa tira waryaa xumaan baad ku jirtaa faraha kala baxo ilahay ka baqo oo dadka waxaa kala dhex bax adiga waajibkaa inaad wanaagga u sheegto ood xumaha ka joojisaa waa amar ilaahay ku saarayba ummaddeennana way saaran tahay ka jooji ta saddexaad tubqiduhu fillaah ilahay darti u nac ila macsiyu ku jiraaye qofka macaasiya ku jiraa ilahay darti baa loo nacaa limacsiyati baad u nacaysa ila waa sharwadeenkaas ta afraad laa tadunna biakhiika alghaa'iba ilaa khayra walaalka uu warka ka soo qaadayo khayr mooyaane wax kale ha ka warramin khayr mooyaane wax kale ha ugu malaynin ha malaysanin malaa xun iska ilaali ila ilaahay malaa xun waa inoo diiday yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kasiira min addanni ina bacda addanni ism malaha qaarkii waa been malaha qaarkii waa dembi iska ilaaliya markaa ha malaysaninoo xumaan ha ku malaysanne wanaagun kama suurtoodo dheh hebel baan aqaanaa kama suurtooda ta shanaad laa yaxmiluka dalika cala tajasus warkaa uu kuu keenay yaanu kugu qaadin oo kugu xambaarin inaad dhaqaaqdo markaasoo raasraadiso tiraabulama soo hubinaya tajasus ilahi baa wuxuu yidhi walaa tajasasuu waxaa laga yaaba intuu celiyo lakin isabal horta on wax ka jiraan baa laga yaabaaye bal yar xuuraan tag soo waraysi tag oo wax tira talow hebel muxuu lahaa yaa kula joogay meesha hebel baa joogay hebeloo warka lee sheegaya ma jiraan iyana meesha wax ku jira maaha kol haddaad celisayba oo tiri waar beenaalaad tahay ilaahay waxaan wuu diidaye ka tag haddaba gelin halkaa kaga hadh arrinta lixaad arrinta lixaad waxa weeyaan laa taxki namiimata ligayrik warkii laguu keenay beenta ahaa ama namaamada ahaa cid kale ha u sheegin oo waxaad kuwa kan u diiday dee adna ha samaynin kanaad lahay cid ha u sheegin aanay soo gaadhsiinin adiguna cid kale ha gaadhsiinin oo odhan layn dadka qaar ayaa dadka xamanaya hebel waxa layga soo gaadhsiiyey oo dad looga qaateenay ii sheegeen war hadduu looga qaateenba maaha waa namaamba namaam looga qaateen buu ku leeyahy dad lagu kalsooyey baa la yidhahda maxaaba lagu kalsooyey waa namaame markaa walaalayaal aafaadkaa culus buu carabku leeyahy iyo qaar ka badan oo aynaan halkan kusoo geyoonayn waxaan u baahannahay inaynu carabkaa kaantaroolno oynu ilaalino ilahayna la kaashanno ilahay carabka inoo ilaaliyo carabka wanaag mooyaane xumaha allah ka ilaaliyo ilahay dad carabkooda ilaaliya allah inaga dhigo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annar subxaanaka allahuma bixamdik nashhadu an laa ilaaha illa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk